bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa madaxweynaha hirshabeelle oo dhagax dhigay xarunta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha amniga magaalada jowhar oo awaamir culus ka soo saaray ciyalweerada dhibaatarada jowhar turkiga oo mar kale sheegay in shidaal baaris uu ka samayn doono biyaha soomaaliya wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan israa'iil oo labaatan iyo koow falastiiniin ah ku dishay xero qaxooti ay duqeeyeen qodobadaasi wixii ku soo kordha ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu rabbi inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koron markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aanu ku bilaawnay madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo ay weheliyeen guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada hirshabeelle ayaa xariga ka jiray xarunta wasaaradda kalluumeysiga qaybta degmada cadale suuqa kalluunka degmada cadale sidoo kale madaxweyneha ayaa dhagax dhigay xarunta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dhanka kale madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayuu madaxweynaha dowladda hirshabeelle waxa uu dardaaran u jeediyey bulshada reer cadale wuxuuna kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan horumarka amniga madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlaynaa wuxuu yidhi mashaaikhdii degmadaha joogto waxay u cadiya anigu inaan u dardaarmo ummadda ku nool guud ahaan hirshabeelle gaar ahaanna degmadaan cadal inaan la dardaarmo ayaan u istaagay waxaan rabaa heer cadalow in lagu dadaalo deris wanaagga in lagu dadaalo midnimada ee alla qur-aankiisuu ku leeyahay waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal haada baladan aaminan warsuq allahu min ahamaraat amnigu wax walba ayuu ka horeeyaa inaad amniga ku dadaashiin haddaan amni jirin nololoo dhammo ma jirto lama cibaadaysan karo waad ogtihiin dalkan waxaa la soo maray idoon masaajidda la aadi karin idoon waddooyinka lagu safri karin alxamdulilah allah ayaa mahaddaa iska leh maanta waa tanaa si nabadgelya ayaan lagu cibaadaysanayaa caawa haddaad salaad subax soo aaddo amba salaad cisho ama mid maqrib welwella'aan ayaad ku soo aadaya masaajidda ilaahay ayaa mahaddaas iska leh cid kastee amniga gacan ka geysatana waxaan leeha waa mahadsan tihiin waxaan rabaa markaa ummadda ku nool degmada cadale in lagu dadaalo diris wanaagga waad ogtiin diintu waxayna faraysaa dirisku xaqa uu nagu leeyahay jaarkaaga waxa uu xaqugu leeyahay waa la ogyahay in la dhowro diriska lagu dadaalo ahalnimada lagu dadaalo walaalkaa inuu kaa nabad galo adiguna aad ka nabad gasho wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ayaa ilaahay leeyahay fidno in laga dhowrsado aan hadhowtood ku sinmaynin in gaaban ee fogaa karto waxaad ogtihiin nin munaafaqa oon dukayn oon soomayn oo salaadayn haddad dilaayo wadaad masaajid u socdaa loogu aaraa ninkii munaafaqahay wix uu ku dheelay ama hal dugsi qur-aan u socdaa loo dilaa amba kitaab ka socda dugsi qur-aanaa loo dilaa waa fidnadii marka aan hal qof ku ekaanayni aan ku dadaalno diris wanaagga aan ku dadaalno qof waliba inay qofta walaalkeeda dhowrto waa hubaa dadka intooda badan waxay jecel yihiin in nabadgelyo lagu noolaado in qof waliba adduunyadeeda idoo ilaahay ka baqayso ay qabsato aakhiradeedana ay shaqaysatay qof waliba jeceshahay laakiin shakhsiyaadka farakutiriskaa ee fidnada ka kacsho dadka dhexdiisa inaan midigta qabanaa nagala rabaa haddii midigta la qabto waxaan hubaa dadkan iyo deegaankan horumar weyn ayaa imaanayo laakiin haddii ay kala maadasho iyo fidno lagu jiro ee ninka doqonka ee walaalkiis udaab weyn aan gacanta laga qaban dalkuna ma horumarayo dadkuna nabad ku seexa maayaan waxaad arkaysa dad siiya tanjiriyaa amba sagaashan ba jiro oo la dilaayo maxaa lagu dilaa waa duqsiyatan jiro waxaad arkay kutaab dugsigii qur-aan ka socda la dilaayo hadda fidnadaasu dadka iyo deegaankay ku maqan tahay waxaa nagala rabaa marka intii wax garato inay gacanta ka qabato dadka fidnada wada annaguna dowlad ahaan waxaa naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo daalim kasta inaan gacan adag ku qabnaan naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin reer cadal waxaan ka rabnaa inay garab nagu siiyaanay yidhaahiin war hebel iyo hebelaa fidno wade ummadda ha laga qabto dadka wadajirkoodii walaalnimadoodii ayuu fidno ka dhex wadaa hebel iyo hebel ha laga qabto laakiin haddii la yidhaahdo ee, hebel waa qaraabadaydi maanaa sheegi kara fidnadu ka shaqaynayo ku sinaamee asigee fidnadii adiga naftirkaaga ku imaanayso waxaan rabnaa cid kasta ee fidno wato in gacanta laga qabto ee aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ballantaynu ha ahaato alla kacabsi ballantaynu ha ahaato alla kacabsi allah kacabsigiisuna waa cidi khaldan inaan dhahno warka'aal ummaddan waa ilaahay mahaddiis runtii nabadgelyaa deegaanadan lagu maraa hadda dariiqyadii cid kastee gacan ka geysatana runtii waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa in la kala baryo dhiigga muslimka wuxuu culayskiisu la egyahay waad ogtihiin ilaahay siduu u cusleeya waad ogtihiin dhiigga muslimka in la daadiyo taas aan ka dadaalno annaguna dowladahaan waa idin garab taagannaha bulshada idinkana waxaan idinka rabnaa inaad garab nagu siisiin amnigaas insha allah horumaraa la gaarayaa ballantaynu waa alla ka cabsi ballantaynu waa diriskoo la dhowro ballantaynu waa dadka danyartaa qof weliba qoftay wax dhaanto inay waxay ku kaalmay karto ku kaalmayso ayaa noo ballana saraakiisha amniga magaalada jowhar ayaa awaamiir culus ka soo saartay ciyaal weerarada magaalada jowhar bili cismaan ayaa noo faahfaahinaya xili ciidanka amniga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed hirshabeelle ay wadeen howlgallo looga hortegayo ciyaalweerada kuna soo qabteen qaar ka mid ah dhallinyaro lagu eedeeyey ciyaalweero ayaa taliya ku-xigeenka saldhigga degmada jowhar xasan cabdulla dhaqane xasan jabshe kula dardaarmay dhallinyarada magaalada inay la shaqeeyaan laamaha amniga qaybahooda kala duwan islamarkaana soo sheegaan cid walba oo amniga wax u dhibaysa sidoo kale taliye xasan jabshe ayaa waalidiinta kula taliyey inay carruurtooda ka warqabaan haddii lasoo qabtana iyagoo gacanta kula jira fallid ku ah amniga aysan soo dabakici karin war mays maqalne meeshaas ha layska ilaaliyo meeshaas yaan isugu imaanin waalidiinta carruurta dhasha waxaan leeyahay waalidiinta carruurta dhasha waxaan leeyahay keliibkan si fiican ha u- ha u dhegaystaano carruurtooda ha ceshtaano ha ka warqabaano haddii lagu soo qabto waxyaabaha amni darada yayna nooga daba imaan yaynana mashquulin hadday keliibkan isdhaafiyaan ee is yidhahdeen waa kii xumaa saldhigga joogadi is yidhahdeen isdhaafiyaan annaguna markay saldhigga noogu yimaadaan waa isdhaafinaynaa ma la hadle ma dhegaysa doon ciyaalka waddan ma ahan inuu boliisku baacsada ama hay-adaha amnigu inay baacsadaan waddan ma ahan annagana dana nooguma jirto ayagana dana uguma jirto ayagana da- waryaada inas- inas baacsana dan maa noogu jirto yaa caadi ha layska dhigo jawga sidii hore ha lagu soo celsho wixii shar wada iyo wixii qajajac wada iyo wixii guri duminaya iyo wixii gidaarada wax ku qoraya way baxeen haddaad adigu haddaan kadib aad urur abuurataanna adinka idii taallaa yaa xaaladda sidii hore ha lagu soo celsho hay-adaha amnigu waa sidii ay sidii sideedii hore yaana la kala shakinin yaa xogta xogta ha la keeno xogta ha la keeno ma ismaqlaynaa waxaan habeen iyo maalin u taaganaha waa adinka inaan idiga ilaalino waxyaabaha haddaan likudin waxuu ahay ee, idindhibaya waxyaabaha idindhibayana habeen iyo maalin waxaan u taaganaha waa adinka ma ismaqlaynaa aan isla shaqayno noo imaada nala sheekaysta shaha nala caba ha naga cararina annagu markaan aragno wiil yaroo sii ordaaya oo luuq ka sii baxaya wallaahi waa naxaa wallaahi sababtaa waa ninkii xogtii keeni lahay waa ninkaan la sheekaysan lahay laakiin dadka carar ka warrama annuguna aan bacsado suurtagal miya war ma suurtagal maa waxaan bacsanaa adduunka ka badan qolan ba- qolan isbacsanaa way jirtaa qolan israadsanaa way jirtaa laakiin kuwaan maahan kuwaanne maskax ayna ayagu la imaanin oo ka dambaysay maskax ayna ayagu la imaanina ka dambayday inaan kala cararno ama aan kala shakino laakiin meeshay ka baxday taas maanta meesha ka baxday haddaan kadib waxaan malaynayaa maanta caawa kadib waxaan malaynayaa een, inays- inaysan jowhar ku jirin raggii gidaarada wax ku qoraya ama raggii gaangisa yaa wixii idin dhibi jira maxay ahaayeen qoladii maxay ahayd maxay ahaayeen qoladii dhibi jirta
dowladda turkiga oo mar kale sheegtay in shidaal baariisa ay ku samayn doonto biyaha soomaaliya cabdiraxmaan gacalle ayaa warkani inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda tamarta iyo qiraadka dabiiciga ee dalka turkiga alfa berakhdar ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu doonayo inuu shidaal iyo gaas uu ka baaro saddex goobood oo ka tirsan xeebaha soomaaliya tani waxay ku soo beegantay shir jaraa'id oo uu ku qabtay istaanbuul kadib markii uu magaalada istaanbuul kaga qayb galay xaflad ay ku kala siixanayeen heshiis ku saabsan baarista iyo soo saarista shidaalka oo dhex maray ankariya muqdisho isagoo la kulmay wasiirka shidaalka iyo macdanta soomaaliya cabdirisaaq cumar maxamed wasiirka tamarta ee turkiga ayaa macneeyey in dalkiisu uu noqdo mid ka mid a dalalka leh maraakiibta ugu muhiimsan ee sahminta badda isla markaana ay u suurto gashay inay helaan gaaska dabiiciga ee muhiimka ee ku jira badda madow taas oo ay ugu wacan tahay maraakiibta sahminta ee jirta waxa uu tilmaamay in turkiga keliya aysan sahmin ka samayn dhulbadkiisa balse ay sidoo kale hoolo sahmina ay ka samayn doonaan heebaha dalal dhowr ah heshiiska ee soomaaliya la galeenna uu daliil u yahay beerakdaar waxa uu tilmaamay in markabka cilmi baarista turkiga ee alrees orog uu ku soo wajahan yahay soomaaliya si uu sahmin ugu sameeya dhammaadka bisha sebtembar ee soo socota wasiirka shidaalka iyo macdanta soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska lasoo gebagabeeyey uu ka qayb qaadan doono xoojinta xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo turkiga halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydow joor markana wararka dibadda sida lagu soo warmayo ciidamada israa'iil oo sii wada duqeymaha aan kala go-a lahayn ee ay ka wadaan khaza ayaa khadaafiic ku garaacay xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka khaza iyo xaafada ka tirsan dhinaca waqooyi halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ugu yaraan kow iyo labaatan falastiiniyin ah duqeymaha xooggooda ayaa lagu soo warmaya in lagu bartilmaameedsada xeryaha saweyta baruuje iyo nusraad iyo magaalada aadka u saxmada badan ee darol balax ugu yaraan lix iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkaasi ama duqeyntaasi deral balax ayaa ah degmada keliya ah ee khaza ay aysan weli si toosa ugu dhex dagaalamin ciidamada israa'iil tan iyo markii u bilowda duulaankida khaza horaantii bishii oktoobar war ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in madaafiicda ay ku garaaceen magaalada khaza shalay ay ku duleen laba abaandulo oo ka tirsan islaami jihaad howl wadeenada caafimaadka ayaa sheegay in shan qof lagu dilay laba weerar oo cirka hawa ciidamada israa'iil ku garaaceen halkaasi akhyaartan dhegeysanaysaay war waxay dalka iyo dibadda caawa na soo gaaray waanag intaa cidduu warka yaga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook ku kulanay radio jowhar waxaanu idinku dhaafeenaa sidaas iyo nabad geliyo